dowladda ingiriiska oo kale boqol iyo iyo labaatan milyan oo pound bay ayay ku yaboohday horey maxaa laydhahda maraykanku ilaa ilaa siddeed iyo toban bilood iminka muddo laga joogayba laba boqol iyo soddon ayay sheegeen inay inay inay inay ku yabooheen dowlado kaleoo ku yaboohne way jiraan waxyaalaha loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in laga laga hadlo maxaynu horta qabsan karaynaa innaku haddaynu nahay soomaali sidee baynu aynu dardargelin karaynaa inaynu walaalaheen wax la qabanno inta aanan ka hadal cid kale inay wax noo qabato marka taasna waxaa la rabaa dhammaan xukuumad iyo shacbi intuba inay kacaan oo iyaguna isku tiirsadaan sidii dadkooga iyo dalkooga ay wax uga qaban lahaayeen oo markaa laga samato saaro ilaahaydankii in maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha ka soo baxayna waa ta aan kuu sheegay intii aan kuu sheegay weeyaan midda labaad waxaa iyadana muhiima in doorka culimmada laftoodu laga rabo inay door inuu xoogla ay ka qaataan hadday tahay in qunuudkii iyo roobdoontii intaba inay mar walbaba si joogtaa masaajidada looga sameeyo in maxaa la yidhaahdaa ilaahay lagu tawakalo dembidhaaf soon intaba aan samayno si ilaahay subxaana wa tacaala inoogu soo